Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool haween badan oo noloshooda ka maareeya iibinta hilibka xoolaha noocyadiisa kala duwan. Haweenkan ayaa iibiya hilibka lo'da, ariga iyo geela, waxayna lacagta ay ka helaan ku maareeyaan noloshooda. Qaar ka mid ah haweenka iibiya hilibka ayaa Radio Byarulo uga warramay caqabadaha ay kala kulmaan iibinta hilibka iyo sida ay noloshooda uga maareeyaan.
Jamiile Cabdi Salaad aa laydhahaa suuqa daraawiishtaa fadhiyaa Muddo intee le'eg ayaad suuqan ku jirtaa?
muddo waxaa ku jiro hadda hadda dhowaa soo galay suuqaanaan kusoo biiray ma badno saddex biloodaa joogaa bishaan hadda cirka ku taalla afar bilood ii ah Sidee noloshaada uga maareysaa suuqan hilibka?
waxaa uga maareeyaa ilmo waxaan leeyahay sideed canuge guri kiradiisa wax kasto iskoolkooda wallaahi ilaahay qa- qafuur raxiin asaa ah waa iska maareeyaa
Sidee iskugu keentay shaqadan iyo hooyanimada?
waxaa waaye in gabaraa ii joogto gabdhaa ii joogo subaxdii markaan soo kallaha ayagaan kaagicina intaan salaada dukanaa dabkay shidaan badarkay karinaan anoona kusoo hubsan inay wax shidaan iyo dab saaraan kama soo tago
Caqabadaha aad kala kulantay suuqan maxaa ka mid ah?
aan kala kulmay waxaa ka mide qofaa hilib ii jijibi ku dhihi oo kugula beec beec kula beec dhigani beecaas markay qofka kula dhigato haddana waa kaaga bixi qof kale u tegi qoftiyaa beec yar soo dhihi caqabadahaasaa kala kulana habriiray ayaantaana waaba socotaabo haa mar kasta hilibka waa baaraa wax wax gadanaa mala suuq xumaa iska jirto hilibka waa baaraa isteeshkaa lagu geynaa waa lagu xeraa ee, haddana waa lagu soo damiinaa waa lagu soo daynaa wallaahi alxa- dhibaato badanaa suuqaan ku qabnaa Maxay kaga duwan tahay shaqooyinka kale ee shaqadan hilibka?
dhibay dhib le moogi dhaaf kuma qabno anaka dhib moogi dhaaf kuma qabno macaanigiisaa barna wax kaloo qabana ma naqaano moogiye hilibkan wallaahi xeroogiisa iyo dhibaatadiisaa nagu badataybo Dakhliga ama lacagta suuqan hilibka waa sidee?
daqli wax laga helo malaa lafiisaaba lacag jarmabo waxaa ugu xidhanaynaa ama uun deen ku korashiin fadhiya ku dhaantaa mooga wax daqli oo laga helo male waxaan ku jiraa dhowr iyo labaatan sano si fiican waxaan noloshayda waxaan dhalay wixii ila dhashay wixii i dhalay intaba meeshan ka maareeya waa ilmahana waan haystay oo waa dhalayay oo da ugama baaqan shaqadaydana waan watay dee qofku hadduu rabo noloshiisa inuu maareeyo inuu waxna dhalo waxna korsado waxna cuno intaba isagaa muxuu ahaaye ay ay dantiisa tahay marka sidii ay sida ugu fiican aynu isugu kay hagaagtay ilaaha mahadda iskale suuqyadoo maarmar mace- maceeshadu iska kacdo xooluhu la waayo ee, lacagaha qalaadoo no- na wareeriyo lacagteenu soomaaligeed markaan haysanay way noo fiicneed laakiin lacag soomaaliga markaan weynay lacagta doolarka markay timid dhibaato badan qofaa lacagta waa kuu tuuraa kula dabayl ah waa kaa dhaqaaqaysaa waad waayi hadhow lamarkeedi ma haysatid alxamdulilah shukr bilcaalamiin waxaa intii badanna waa kabanaa waxna waa nagala dhumaan xa- waxaana aqabada noogu daran ay tahay lacagaha qaleecda kan khasaaradiisa iyo faa'iidadiisa soo degdegta maalinba waa si maalin lafaha helaysaa maalin shaaha ilmaha badarka caawa ugo- u hoysanaysaa kaaga soo kormara maalin lafihiya wax kaa dhumaayaan marka dabeecaddaa suuqa ku joogta waxaa waaye macbil ah suuqa lagu joogaa maalin waxbaa la helaa maalin waxbaa la waayaa caqabadaha oo rasmiga u ah waxaa waaye macnihii mar kastaba miiska hilibka markaad soo saarato waxa waaye maalin lacagaa kaa dhume maalin fa- faa'iidaa heli mar kastaba waa un noloshaada waa maarayna adi nolosha adiga taadaa waa ka maarayna haddaa wax heshid iyo haddaa wax waysidba Burburkii dowladda dhexe kadib haweenka Soomaaliyeed ayaa door muhiim ah ka qaatay horumarinta qoyskooda iyagoo abuurtay shaqooyin kala duwan ay noloshooda ku maareeyaan.